halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayo ebanagu saaciid sharxin sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aalne satirow ilaahow adanku su'aalne
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaanan rumaysanahay in ilaah noloshiinna uu ku barakadaynayo waxbariddan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaanan idiin bilownay warqaddii koowaad ee rasuul yooxanaa waxaanan idiin sii wadi doonnaa isla warqaddaas markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal horudhaca warqaddii koowaad ee rasuul yooxanaa waxaanan faallo dheer ka bixinnay sidii jawiga uu ahaa bilowga qarnigii labaad oo ah marka warqaddan la qoray waxaannu aragnay fikradihii kala duwanaa ee filosofiyiintii wakhtigaasi ay aaminsanaayeen iyo sidii filosofiyaduhu ay uga soo hor jeedeen masiixa rasuul yooxanaa oo garanaya halka falsafaduhu ay ku aroorayaan ayaa wuxuu leeyahay sidaannu wakhtigii inoogu dambeeyeyba aragnay waa kuma beenaaluhu kan dafiraa inuu ciise yahay masiixa mooyaane isagu waa kan masiixa ka geysta ah waana kan dafira aabbaha iyo wiilkaba waxay haddaba filosofiyiintii ebakuriyiinta iyo isto'ikiinta aad uga soo hor jeedeen sarakicidda kuwii dhintay iyagoo ku doodaya in ilaah aannu jir aadami qaadan karin waayo waxay ku doodayeen in jir qurun ah aannu ilaah soo dhexgeli karin ama qaadan karin jir bini'aadmi ah wuxuu rasuul yooxanaa oo fikraddooda ka soo hor jeedaa leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka koowaad aayadda afar iyo tobanaad sida tan hadalkuna jir buu noqday oo waa ina dhex joogay oo waxaannu aragnay ammaantiisii taas oo ahayd ammaantii u ekayd tanwiilka keliya ee aabbaha ee nimco iyo runka buuxa waxaa kaloo warqaddiisan koowaad uu ku leeyahay sida ku qoran cutubka afaraad aayadaha labo ilaa saddex sida tan taasaad ku garanaysaan ruuxa ilaah ruux walba oo qirta in ciise masiix jir ku yimid waa ku ilaah oo ruux walba oo aan qiran ciise masiix ku ilaah ma aha oo kanuna waa ruuxa kan masiixa ka geysta ah oo aad maqasheen inuu imaanayo iminkana duniduu ku jira maadaama fikirkii filosofiyiinta la wada aaminsanaa waxaana la wada rumaysnaa inaanay suuragal ahayn in jidhka aadamiga oo ay u haysteen inuu wasakh ka kooban yahay marka nafta laga bixiyo aanay suuragal ahayn inuu saro kaco balse waxayse kuwa masiixiyiinta ahi rumaysnaayeen in masiixu aanu jir aadami lahayn inkastoo wax jir u eg uu lahaa waxay rumaysnaayeen markii uu lugaynayo inaan raadkiisa la arki jirin nin kale oo bidco ah ayaa isna wuxuu rumaysnaa in uu jiray ciise aadami ah iyo ciise rabbaani ah oo rabbaaninimadu waxay uga soo bilaabatay buu leeyahay markii la maquuriyey waxayna ka tagtay rabbaaninimadiisii markii iskutallaabta lagu qodbay ama la saaray bilxaqiiqa injiilka butros oo ah injiil aan saxiix ahayn ayaa ku macnaynaya hadalladii u dambeeyey ee masiixa waa markii uu lahaa eli eli lama sabakhtani sida inuu lahaa awooddaydiyey awooddaydiyey maxad ii dayrisay tarjumada dhabta ah ee injiilada kale ay isku raaceenna waxay leedahay sida tan ilaahow ilaahow maxad ii dayrisay hase yeeshee odayaashii hore ee kiniisadda si weyn bay ula dagaalameen bidcanimada soo gelaysay kiniisadda oo waxay ku adkaysteen aaraahdoodii ahayd in masiixu uu noqday sideenna oo kale si uu inooga dhigo sidiisa oo kale ma suurtoodeen haddaannu masiixu jir ahaan inoogu imaan in wax dembiga loo bixiyo la helo haddaba anigu waxaan rumaysanahay in yooxanaa warqaddiisan koowaad uu ugu jawaabayo naxligii ay rumaysnaayeen raggii bidcada ahaa ee wakhtigiisa kuwaasoo filosofiyad ku daray injiilka masiixa marka ay sidaas tahayna shan siyaabood bay jawaabtiisa ku caddaanaysaa waxaana ugu horreeya marka uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisan koowaad cutubka koowaad aayadda saddexaad oo leh sida tan wixii aannu aragnay oo aannu maqalnay ayaannu idinka warramaynaa si aad idinkuna noo soo wehlisaan oo wehelnimadeennu waa mid la jirta aabbaha iyo wiilkiisa ciise masiix ah weli isagoo la hadlaya bidcada ayaa rasuulku uu leeyahay sida ku qoran isla warqaddan labaad cutubka koowaad aayadda afaraad sida tan oo waxaannu waxyaalahaan idinku soo qoraynaa si ay farxaddiinnu u buuxsanto markii saddexaad isagoo bidcada u jawaabaya ayaa rasuulku uu leeyahay sida ku qoran cutubka labaad aayadda koowaad sida tan carruurtaydiyey waxaan waxyaalahan idinku soo qorayaa si aydnan u dembaabin tan afaraadna waa marka uu leeyahay sida ku qoran isla warqaddan koowaad cutubka shanaad aayadda saddex iyo tobanaad sida tan waxyaalahan waxaan idinku soo qoray idinka oo rumaystay magaca wiilka ilaah markii shanaadna wuxuu leeyahay sida ku qoran qaybta dambe ee aayadda saddex iyo tobanaad ee isla cutubkan shanaad si aad u ogaataan inaad nolosha weligeed ah leedihiin warqaddan koowaad ee rasuul yooxanaa waa mid masiixiyiinta gaarsiinaysa sidii ay wehelnimo ugu yeelan lahaayeen guriga aabbaha waa warqad ay leeyihiin qoys waana qoyska masiixiyiinta ah kiniisaddu waa jir ay leeyihiin rumaystayaasha oo laynagu barakadaynayo sida rasuul bawlosba horay uu inoogu soo caddeeyey markuu lahaa sida ku qoran warqaddiisii reer efesos cutubka koowaad aayadda saddexaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan ammaanuha u ahaato ilaaha aabbaha rabbigeenna ciise masiix wuxuu masiix inagu siiyey barako kasta oo ruuxa ka timid ee ku jirta meelaha jannada haddaba heerkaas waxaynu soo gaaraynaa mar kasta oo aynu masiixa rumaysanno innagoo garanaynaa in masiixa oo keliya uu inoo geyn karo qoyska ilaah waxaana qoyskaas looga mid noqonayaa xidhiir xidhiirkaas waynu jebin karnaa laakiin wuxuu rasuulku inoo sheegayaa in xidhiirka la cusboonaysiin karo oo uusan jabaynin waase haddii aynu dembiyadeenna qiranno haddii aynu dembiyadeenna qiranno wuxuu rasuul yooxanaan leeyahay isagu waa aamin iyo caadil inuu dembiyadeenna inaga cafiyo oo uu inaga nadiifiyo dembi oo dhan ama xaqdarro oo dhan haddaba warqaddan koowaad ee rasuul yooxanaa waa kitaab aan aad u jecelahay inaan isticmaalo mar kasta ee aan la hadlayo xubno ku cusub kiniisadda waxayna door weyn ka ciyaaraysaa warqaddani nolosha rumaystayaasha balse waxaa muhiim ah in masiixiyiintu ay dhuuxaan warqaddan maadaama aynu intaasi ku soo ekaynayno horudhaca warqadda ayaannu si toos a dhegaystayaal idinku bilaabaynaa cutubka koowaad ee warqaddii rasuul yooxanaa waxaannu ku bilaabaynaa warqaddan koowaad mawduuca cutubka koowaad waxaana weeye in ilaah uu nuur yahay iyo sida carruurta ama masiixiyiinta cusub ay wehelnimo ula yeelanayaan waxaase mawduuca u weyn in ilaah uu nuur yahay ama iftiin yahay sidaannu ku arkayno aaraarta kitaabka dabeetana waynu arki doonnaa sida carruurta yaryari waa sida yooxanaa uu u dhigay oo ah masiixiyiinta ay ilaah wehelnimo ula yeelan karaan sidaan idinku sheegnay horudhaca rasuul yooxanaa wuxuu warqaddan kula dagaalamayaa bidcannimada soo gelaysa kiniisadda kuwaasoo ay la ahayd inay ka garaad iyo aqoon sarreeyaan masiixiyiinta kale waxay bidcadu rumaysnaayeen in masiixu uu rabbaani yahay balse waxay diideen aadaminimadiisa bal waxaad eegtaa garashada rasuul yooxanaa oo u lahaa doodihii bidcada oo iyagu rumaysnaa inay leeyihiin aqoonta dhabta ah ee ilaah waxaana rasuul yooxanaa uu leeyahay ama uu tusaale ama ifafaale guud ka bixinaya aqoonta dhabta ah ee bidcadu ay sheegan jireen laakiin aysan lahayn waxaan la soo kala baxaynaa baalka afar boqol iyo shan iyo toban ee axdiga cusub warqaddii koowaad ee rasuul yooxanaa cutubka koowaad aayadda koowaad waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan soo socota waxaannu idiin soo qoraynaa wax ku saabsan wixii tan iyo bilowgii jiray oo aannu maqalnay oo aannu indhahayaga ku aragnay oo aannu eegnay oo ay gacmahayagu taabteen oo hadalka nolosha ah wuxuu rasuulku ku bilaabay oo uu leeyahay wax ku saabsan wixii tan iyo bilowgii jiray bilow sidee ah ayuu rasuulku ka hadlayaa haddaba waxaa qorniinka ku qoran saddex nuuc oo bilow ah laba ka mid ah waynu garanaynaa bilowgii koowaad wuxuu ku qoran yahay cutubka koowaad aayadda koowaad markaasoo qorniinku uu leeyahay bilowgii ilaah samada iyo dhulkuu abuuray taasina waa bilow aan la taariikhayn haddaba innagu garan mayno markii ilaah samada iyo dhulka uu abuuray waxaan akhriyey kutub badan oo kama jawaabi karno su'aasha qusaysa marka ilaah uu uumay dunida sida ku qoran kitaabka bilowgii welibana ragga seentiistayaasha ah ayaan garanaynin taariikh ahaan xilligii ilaah samada uu abuuray weli muran baa ka taagan fikradihii hore ee ay qabeen seentiistayaasha iyo weliba fikradaha ay qabaan kuwa maanta qaar ka mid ah culimmada sayniska ayaa diidan fikradihii raggii ka horreeyey ee seentiistayaasha ahaa ay keeneen iyo caddaymadoodii waxay culimmada sayniska ee masiixiyiinta ahi maanta rumaysan yihiin in dunidu ayan gaboobin wakhti hore waxaa la lahaa dunidu waxay jirtay ama uumanayd ilaa iyo toddoba boqol oo sannadood qaar kalena waxay aaminsanaayeen in dunidu ay jirto in ka badan laba malyan iyo bar oo sannadood kuwana waxay iminka leeyihiin dunidu waxay jirtaa ama uumanayd in ka badan balaayiin sannadood fikraduhu way isa soo tarayeen oo maanta waxaa soo baxay kuwa doonaya inay xadeeyaan sannadaha culimmadii hore ay ku sheegeen in dunidu ay uumanayd balse wakhti kasta oo ay ku sheegaan in dunidu ay uumanayd waxay waafaqaysaa waxa ilaah uu inoogu sheegayo kitaabka bilowgii markaasoo uu lahaa bilowgii ilaah samada iyo dhulkuu abuuray hadalka iyo faalladu ma badna oo waxaa qorninka ilaah uu inoo sheegayaa in ilaah uu abuuray samada iyo dhulka faallo haddaba intaasi dhaafsiisan laynooma sheegin haddaba in lagu doodo in dunidan ay si kama ah ku abuurantay ayaan noqonaynin wax maanka qofka ka daadegi kara waxay la mid tahay sida in qof uu ku doodo qaamuus dhan oo is haysta in si kama ah uu ku samaysmay haddii ay suuragal tahay in dunidan ay si kama ah ku samaysantay waxaa la arki lahaa qaamuusyo isdaabacaya waxaana warku uu u dhacayaa in dunidan eebba abuuray lagu sameeyey farsamo cajiib ah sida zabuurlahaba uu inoogu sheegayo zabuurka sagaal iyo tobanaad aayaddiisa koowaad oo leh samooyinku waxay caddeeyaan ammaanta ilaah cirkuna wuxuu muujiyaa sancadii gacantiisa maadaama bilowgii hore uu ahaa in ilaah samada iyo dhulkaba uu abuuray sida ku qoran kitaabka bilowgii ayaa haddana waxaa jiray bilow labaad sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka koowaad aayadaha kow ilaa saddex markaasoo rasuulka oo ruuxa quduuska ahi uu ka dul hadlayo uu leeyahay sida tan bilowgii waxaa jiray hadalka hadalkuna wuxuu la jiray ilaah hadalkuna wuxuu ahaa ilaah isagu ilaah buu la jiray bilowgii wax walba waxaa laga sameeyey xaggiisa oo wixii la sameeyey lama samayn isaga la'aantiis wakhtiga ilaah waa baaxad weyn yahay waxaa rasuul yooxanaa uu leeyahay bilowgii waxaa jiray hadalka balse u fiirso rasuulka ma uusan odhan bilowgii waxaa jira hadalka waxaana taasu ay ku muujinaysaa in wakhtiga ilaah uu fog yahay oo ninna waxyaabaha ilaah ma taariikhayn karo meel waliba ee aad tagto iyo si waliba ee aad isugu taxallujiso inaad taariikhayso haddana masiixa weligiiba wuu jiray haddaba ma aanan qiyaasi karin oo waxay noqotay wax maskaxdayda iyo garashadaydaba ka weyn welibana waxba kama fahmeen baaxadda taariikh ahaaneed ee hadalka haddaanan soo gaarin ama aanan ku imaanin aayadda afar iyo tobanaad ee isla cutubka koowaad ee injiilka sida yooxanaa oo u qoray ah markaasoo rasuulka oo ruuxa quduuska ahi uu ka dul hadlayo uu lahaa qayb ahaan sida tan hadalkuna jir buu noqday waxaana taasu ay i keentay baytlaxamtii yuhuudiya halkaasoo uu ku dhashay markaasaan wax waliba gartay haddaba bilowga saddexaad ee qorniinkii inoogu qoran wuxuu ka bilowdaa warqaddan koowaad ee rasuul yooxanaa marka uu leeyahay sida ku qoran aayadda koowaad cutubka koowaad waxaannu idiin soo qoraynaa wax ku saabsan wixii tan iyo bilowgii jiray waxaana taasu ay ka hadlaysaa ama qusaysaa markii masiixu uu yimid beytlaxam ama dunidan markii uu jiray soddon sannadood ayay yooxanaa isbarteen yooxanaa iyo walaalkiis yacquub waxay kula kulmeen masiixa yeruusaalem dabadeedna iyagoo aabbahood la jooga oo shabaqyadooda tolanaya ayaa ciise masiix meesha uu soo maray oo wuxuu ugu yeedhay inay soo raacaan markaasay ka soo dhaqaajiyeen aabbahood oo sida abbaarta ah ahaa ninka luumaysiga ku horreeya balse waxaa ku haray raggii shaqaalaha u ahaa reerka waxaanay iyagu waa yacquub iyo yooxanaa eh ay soo raaceen masiixa waxaa iminka rasuul yooxanaa uu leeyahay waxaannu idiin soo qoraynaa wax ku saabsan wixii tan iyo bilowgii jiray oo aannu maqalnay tan koowaad waxyaabaha iminka rasuul yooxanaa uu u sheegayo masiixiyiinta waxa weeye wixii uu maqlay ee dhegihiisa ku soo dhacay tan labaadna waxa weeye oo uu leeyahay oo aannu indhahayaga ku aragnay ama eegnay isaga ayaa wuxuu ka mid yahay shuhuudda ciise masiix soo aragtay tan saddexaadna wuxuu leeyahay waynu eegnay tan afraadna wuxuu leeyahay oo ay gacmahaygu taabteen dabcan rasuul yooxanaa wuxuu ka hadlayaa markii masiixu dhimashadii uu ka sara kacay dabadeed iyo sidii uu iyaga ula joogay intii uu dunida ku noolaa marka uu leeyahay oo aannu maqalnay ayaannu arrinka ka dhigaynin ra'yidoodii ka taagan tahay ama laysku haysto balse wuxuu ula jeedaa in isaga yooxanaa ahi uu maqlay codka masiixa oo markii uu maqlay wuxuu gartay inuu yahay sida inuu maqlayo hadalladii iyo codkii ilaah wuxuuna raaciyey weedha ah waynu aragnay ha yeeshee innagu maanta indheheenna kuma arki karno waxaanse ku arki karnaa indhahayaga markii rumaysadka masiixa ay ku furmaan rasuul butros ayaa wuxuu inagu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka koowaad aayadda siddeedaad markaasoo uu lahaa sida tan isaga ma aydin arkin waadse jeceshihiin hadda inkastoo aydnan arkin waad se rumaysan tihiin oo waxaad ku faraxdaan farxad aan la sheegi karin oo ammaan leh sayid ciise masiix ayaa ku yidhi toomas oo isaga xerta ka diiday in sayidkii soo sare kacay markii hore sida tan ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka labaatanaad aayadda sagaal iyo labaatanaad sida tan markaasaa ciise ku yidhi waad i aragtay taas aawadeed ayaad rumaysatay waxaa barakadaysan kuwa aan i arag ee i rumaystay waxaa markaasi laynaga doonayaa inaannu rumaysad lahaanno markaas oo keliya ayaa masiixa nolosheenna uu ka dhex muuqanayaa oo uu hubaal inoo noqonaya saaxiibkayga sharafta lahow haddaan faallada aayadda koowaad ku soo noqonno ayaa rasuul yooxanaa uu leeyahay waynu aragnay giriig ahaan aragga wuxuu ka micno yahay theomiya waana ereyga salka u ah ereyga ingiriiska ah ee ah theatra oo macnuhuna uu noqonayo eegmada qofku uu eegayo waxyaabo ka yaabiya tiyatarku waa tiyaatarka waana meel qofku uu fadhiisto isagoo riwaayado ama majaajilo fiirsanaya markaan hadalka soo gaabiyo waa meel loo daawasho tago wuxuu yooxanaa leeyahay waxaynu innagoo amakaagsan daawanaynay ciise yooxanaa wuxuu ku qoray injiilka ku magacaaban cutubka saddexaad aayadda afar iyo tobanaad sidii muuse abeesadii kor ugu qaaday cidlada sidaasoo kale wiilka aadanaha waa in kor loo qaado markii reer banu israa'iil ay marayeen cidlada ayay intii ay socdeen ilaah ku dembaabeen waxaana lagu xukumay in abeeso ay qaniinto markii dhibkii u batay oo dad badani ay qaniinyada darteed u dhinteen ayaa ilaah wuxuu keenay hannaan qaniinyada maska looga badbaado waxaana nebi muuse loo sheegay inuu lamadegaanka qotomiyo naxaas sida abeeso oo kale loo sameeyey oo tiir dheer la suray qofkii abeeso ay qaniinto oo dabeeto eega abeesada naxaasta ah ee tiirka laga kortaagay isla markiiba uu bogsan jiray waxaana iminka rasuul yooxanaa uu leeyahay sida ku qoran cutubka saddexaad aayadda afar iyo tobanaad sidii muuse abeesadii kor ugu qaaday cidlada sidaasoo kale wiilka aadanaha waa in kor loo qaado ama la daawado si dembiga looga bogsado ama badbaado loo helo waxaan markaasi idiin sheegay dhegaystayaal in loo baahan yahay in masiixa la daawado ama wakhti badan loo huro marka aynu rumaysad ku eegno isaga yooxanaa wuxuu kaloo leeyahay oo gacmahayaga ayaannu ku qabannay yooxanaa wuxuu leeyahay ma ahan oo keliya inaannu daawannay laakiin waynu la joogi jirnay oo gacmaha ayay is haysteen waxayna ahaayeen jameecadii masiixa ee weligoodba la joogi jirtay isaga intii uu noolaa wuxuuna ka hadlayaa oo kale markii masiixu dhimashadii uu ka sara kacay oo haddana uu xerta ugu muuqday meelihii ay joogeen ama ay ku shirsanaayeen masiixu iyagoo shirayaa ayuu dhexda ka soo geli jiray waxay kaloo arki jireen gacmihiisii masaamiirta lagu googooyey ama lagu garaacay iyo weliba lugihiisii oo waxaa suuragal ah inay taabteen oy arkeen inuu isagii yahay masiixu wuxuu toomas ku yidhi kaalay oo taabo oo arag inaan isagii ahay haddaan arrinkaasi idinka eegno qorniinka ayaannu la soo baxaynaa baalka boqol iyo lixdan ee axdiga cusub waa injiilka sida luukas uu u qoray cutubka afar iyo labaatanaad aayadaha sagaal iyo soddon ilaa afartan waxaana qoran sida tan gacmahayga iyo cagahayga arka inaan anigu isagii ahay itaabta oo arka waayo ruuxan jiir iyo lafo ma leh sidaad igu arkaysaan inaan leeyahay goortuu sidaas yidhi ayuu tusay gacmihiisa iyo cagihiisa haddaba doctor g cambel morgan oo ah mufasir weyn ayaa wuxuu aaminsan yahay in markii ay arkeen gacmihiisii oo uu u soo bixiyey inayan fiirinin laakiin intay jilba joogsadeen iyaga oo dhan inay ka cibaadaysteen masiixa taasi waa wax caadi ah oo ay tahay in qofku uu sameeyo waayo haddii masiixu si dhaqsiyo leh dhexdooda uu kaga muuqday albaabadii oo xidhan wax kale oo ay sameeyaan ma jirin sida ay u muuqato laakiin waa inay caabudaan balse yooxanaa bannaanka ayuu keenay oo wuxuu leeyahay waynu la falgalnay ama taabannay oo aynu salaannay oo aynu marxabaynay markaa anigu kuma raacsani doctor cambel fikraddiisa oo mana ahan wax macquul ah in nin ka hor yimaado nin sida doctor cambel oo kale ah haddaanay asbaab cad jirin waayo iminka yooxanaa ayaa wuxuu leeyahay waynu la falgalnay ama isku duubnay wuxuuna ula jeedaa inay eegeen cagihiisa waxaana taasoo ay ku qancinaysaa in masiixu maadaama uu ahaa wiilkii ilaah uu ku muuqday jir ahaan
siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin